alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin slى اllahu wslm wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi wcalى aalih صaxbihi waslama tasliima kaiira baabu calaamaati xub اllahi tacaala lilcabd wuxuu baab u yahay calaamadaha muujinaya ilaahay jala wacalaa inuu addoonkiisa jecel yahay iyo walxahi boorinta laysku booriyey cala atakhalluqi biha in laga dhaqan dhigto calaamaadka iyo waxyaabaha keenaya ilaahay inuu qofka jeclaado iyo wasacyi fii taxsiilihaa keenisteeda iyo ku sifowgeeda iyo la imashadeeda in lagu dadaalo marka waxyaabaha ilaahay jala wacalaa inuu addoonkiisa jeclaado keenaya iyo ilaahay jala wacalaa inuu leeyahay sifatulmaxaba sifada la idhaahdo oo dadka wanaagsan iyo waxyaabaha wanaagsanba uu jecel yahay ayuu baabkani inoo caddaynaya waxyaabaha markaa keena ilaahay jala wacalaa inuu addoonkiisa jeclaadaa way badan yihiin alcalaamat bnu lqayimna kitaabka la idhaha madaarij saalikiinka uu ku sheegaa ilaa toban arrin buu ku sheegaa waan filayaa waxyaabaha qaar ka midana axaadiistan iyo adiladana laga qaadanaya qofkuna sidaynu arki doonno rabbigii abuurtay inuu jeclaado oo raalli ka noqdaa waa arrin weyn waa darajo aada iyo aada u qaaliya weyn waana arrinka dadka hamiga sare leh ee mu'miniinta ah ay doonayaan ay ku dadaalayaan qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allahi ilaahay kuwa jecel watabicuunii soo raaca ilaahay haddaad jeceshihiin oo ay idinka dhab tahay isoo raaca raacista aniga ay soo raacdaan baa calaamad u ah iyo daliil ilaahay inaad jeceshihiin yuxbibukum allahu ilaahay baa idin jeclaan wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinana wuu dhaafi wallahu gafuuru raxiim marka yuxbibukum allah ficlu shardiga xadfan bay jawaabu yahay ay in tatabicuunii haddaa y raacdaan yuxbibukum allahu ilaahay baa idin jeclaan weeye wayakfir lakum dunuubakum weliba dunuubtiinana wuu dhaafi doonaa idan aayadda waxaynu ka qaadanaynaa waxyaabaha ilaahay jala wacalaa addoonka uu ku jeclaado waxa kow ka ah inuu raaco nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam iyo waxyiga lagu soo dejiyey oo uu hoggaansamo wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka la yimiyow yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow man yartadda qofka ridoobe ee noqdee minkum idinka idinka mida can diinihi diintiisa ka ridooba ee gaalooba sawfa yaأti illaah jeer dambaa ilaahay wuu la iman doonaa biqowmin duul yuxibuhum uu jecel yahay wa yuxibuunahu iyaguna rabbigood jecel kuwaasoo adilatin u debecsan oo u nugul cala lmu'miniina dadka mu'miniinta ah acizatin ku ad adag cala alkaafiriina gaalada kuwaasoo yujaahiduuna fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa iyo jidkiisa u dagaalama oo walaa yakhaafuuna aan ka baqanin lawmata laa'im mid canaanta canaantiina aan ka baqanahay daalika kaasi fadlu llaahi ilaahay fadligiisii wey yu'tiihi wuxuu siiyaa man yashaau cidda uu doono wallaahu ilaahayna waasicun waa allaha ballaadhan ee caliimun cilmiga badan weeye fadligiisa iyo deeqdiisa waa allaha jala wacalaa ay waasicaga yihiin ee cilmiga badan aayaddan ikhwaani waxaa ilaahay uu ku tilmaamayaa qofkii markaa ridoobaa isaga ayuunbaa uxis yeelay haddii dadka qaarkood ay diinta ka inxiraafaan oo ay ka baydhaanna waxaa mar walba la helayaa dad iyagu diinta ku toosan oo ilaahay jala wacalaa caabuda kuwaasna ilaahay wuu jecel yahay iyaguna way jecel yihin marka almaxabbatu haabitatun min aطarafayn labada dhinacba maxabbadu way ka imanaysaa awliyada iyo dadka wanaagsan ee saalixiinta ahi rabbigood way jecel yihin ilaahayna jala wacalaa wuu jecel yahay kuwaa ilaahay uu jecel yahay sifaad buu ku sifeeyey ay ka mid tahay dadka mu'miniintaa inay u dhibirsan yihiin oe u naxariisanayaan gaaladana ku adadag yihiin jihaadkiina ay la imanayaan walaa yakhaafuuna lawmata laaim yacnii ku sugnaanta diinta iyo xaqa iyo fidintiisa iyo horjoogsiga waxa la wixii xun iyo radintiisa uga baqan maayaan mid canaanta canaantii uga baqan maayaan xaq ay ku dhegan yihiin si kasta ha loogu canaanto si kasta ha loogu ceebeeyo si kasta ha loogu naco lagama yaabana iyagu xaqa ayay ku dhegan yihiin kuwaa weeye markaa ifa sifatu lmaxaba waa sifatun ficliyatun haabitatun lilahi jala wacala xaadiidtana waynu ku arki doonaa qur-aankana waynu ku haynaa ahlu sunnuhuna waa ay sugayaan sifadan iyo sifaadka ilaahay oo dhan in la taxriifiyaa wax ta'wiil lagu magacaabayana ma banaana qaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi in allaha tacaala qaal ilaahay wuxuu yidhi uu sarreeyaay man caddaa qofka colaadiya lii waliyan ay waliyan weli qofka colaadiyo weligaasoo lii anigu aan leeyahay oo aniga ii weli ah yacnii qof ii dhow oo i caabudo oo aan jecelahay qofka colaadiya qad aadantuhu kaa waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal baan ogeysiiyey ay biannii muxaarimun lahu canhu inaan kaa dagaal kula jiro oo aan ka difaacayo weligayga iyo ciddaa uu la dagaalansan yahay ee wanaagsan ayaan ogeysiiyey wey in allaha yudaaficu can aladiina aamanuu qur-aanka rabbi waxa uu ku yihi jala wacalaa ilaahay dadka ahluliimaanka waa difaacay mar haddii ilaahay jala wacalaa uu dagaal u cilaamiyey qofka weliga awliyadiisa ka mida dhibaayee la colaytamaaya qofka weligaa xidhiidhinaya jecela ilaahay waa u gargaaraya waa u hiilinaya wey wamaa taqaraba iguma soo dhowaado ilaya aniga xaggayga cabdi addoonkaygu bishayin wax axaba ilaya aan ka jecelahay mima iftaradtu calayhi ay min adaa'i ma iftaradtuhu calayhi waxaan ku faral yeelay inuu guto oo ula yimaado yani waxaan ugu jecelahay addoonkaygu iigu soo dhowaadaa waa faraa-idi waay faraa-iduna waxay u qaybsantaa faraa-id cayniya ama faralyaal cayni ah iyo kuwa kifaa'i ah kuwa cayniga ah baa sii horeeya oo sii fadli badan marka la ysku darana faraa-iddaa ka horeyso ka fadli badan sunnayaashii wamaa yazaalu cabdii addoonkaygu kama zuula yataqarabu ilaya inuu iigu soo dhowaado binnawaafili sunnayaasha xataa uxiba ilaa aan ka jeclaanayo faidaa axbabtuhu marka aan jeclaado kuntu samcah waxaa noqonayaa maqalkiisa aladii yasmacu bihi kaasuu wax ku maqlayo iyo wa basarahu araggiisa aladii yubsiru bihi kaasuu wax ku arkaayo iyo wa yadahu gacantiisa alatii yabtishu biha taasoo uu wax ku qabanayo wa rijlahu alatii yamshi biha iyo lugtiisa uu ku soconayo wain sa'alanii hadduu wax weydiistana acطaytuhu waan siin wain istacaadanii hadduu imagan galana la uciidanahu waa magan waan magan gelin oo sharkaa uu ka digtoonaanayo waan ka badbaadin rawahu اlbukhaari imaamu اlbukhaari baa wariyey qaala wuxuu ihi macnaa aadantuhu aclamtuhu weeye waxaan ogeysiinayey biannii muxaarimu lahu inaan dagaalkaa kula jiro wa qowluhu istacaadaniina ruwiya bilbaa'i wa ruwiya binuuni istacaadanii iyo istacaada bi marna ficilkii baa sidiisa u gudbay marna xarfuljar buu ku gudbay waa tahay markaa xadiidkani waa xadiidkii caanka ahay xadiidulwaliyi la odhan jiray xagga hore kitaabkana waynu ku soo aragnay xoogayna halkaasaynu kusoo sheeg sheegnay macnaa xadiidku inoo tilmaamayaa inay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay addoonkiisa uu ku jeclaado inuu faraa'idda qofku ka soo baxo uu guto waxyaabaha ilaahay jalla wacalaa ku faral yeelay faraa'idda marka uu ka adkaado ee uu xifdiyo sunnayaashiina uu la yimaado taa marka waa in aada iyo aada qofka muslimka ahi ugu dadaalo ee xadiidka qeybtiisa dambena waxaa ahlu sunnuhu ay ku fasiraan oo macnuhu uu yahay uun macnii qofka wanaagsan ee toosa ee awliyada ilaahay ka mid ah maqalkiisa iyo araggiisa iyo gacmihiisa iyo cagihiisa intaba waan u ilaalinaya waan u dhowraya oo dhagihiisa wixii wanaagsan ayuu ku maqli indhihiisa wixii wanaagsan buu ku arki gacmihiisiiyo markaa wixii wanaagsan buu ku qaban cagihiisa wixii wanaagsan buu ugu socon khayrkiiyo wanaaggaan waafajinayaa oo aan ku toosinayaa wey waxaan u noqonayaa qof mustajaabu dacwo ahoo ilaahay jalla wacalaa hadduu baryo uu wax weydiista ilaahay wuu siinayaa wuu ka aqbalaya ilaahay haddii uu magan galana alla waa magan gelinayaa markaa macnii qofku darajadaa inuu gaadhaa waa darajo sare oo la rabo qof kastaa inuu markaa u dadaalo qolada markaa la yidhaaho xuluuliyada ee yidhaahda ilaahay baa makhluuqa ku dhex jiro dhex galay xadiidkan daliil uguma sugna wax daliilaho ugu jiraa ma jiro madhabkaa ay ku tageenna waa gaalnimo iyo kufri weeye allahna jalla wacalaa makhluuqiisa kuma dhex jira wuu ka dhex baxsan yahay waanu ka wada sarreeyaa ilaahay wuu sarreeyaa xagga saruu jiraa wax makhluuqiisa ka midoo ku dhex jira ama taabtaana ma jiro taasina taa weeye waxaa kaloo markaa xusid mudan weliga waxaa laga keenay min alwalyi baa laga keenay alwalyuna waa alqurbu marka qofka ilaahay weliga u ahay waa qofka ilaahay u dhow ee ateeca ee isagu jecel ilaahay ilaahayna uu jecel yahay awliyada markaa ilaahayna way jiraan oo waa xaq xadiidkana u daliila man caadaa lii waliya iyo aayaadka qur-aanka alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun hase ahaatee awliyada ilaahay waa kuwa ilaahay qur-aanka ku sheegay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa laga helay iimaankiiyo alla ka cabsiga sida labadaa sifo dadku ay ugu kala sarreeyaan ee ugu kala wan yihiin ayay u kala welisan yihiin mana aha markaa ilaahay jalla wacalaa in awliye loo noqdo ama awliyanimadu ma aha qofku inuu dhar gaara qaato ama si gaara u labisto ama waxa weeyaan markaa uu waxyaabo kale la yimaado ama uu laabta garaacu idhaa weli baan ahay oo uu dadka u faano ama uu shayaadiinta la shaqaysto waxa weeye khuraafaad le jinka iyo shayaadiinta la shaqaysta oo aan salaada food dhigin oo aan kitaabka qur-aankaa kala bixin oo jaadka iyo sigaarka iyo waxa weeye balwadda iyo xumaanta saa isugu shuba inuu dadka awliye u sheegto deetana dadka qaarkoodna ay yidhaahdaan waa runtaada ama ay sidaa aaminaan waxa weeyaan waa guuldarro awliye way yihiin xaqiiqatan laakin awliyaa raxmaan maaha waa awliyaa shayaan weyi farqi baana udhaxeeya awliyaa raxmaan iyo awliyaa shayaan shaqa iskuma laha waxaad akridaa kitaabka la idhaha alfurqaan bayna awliyaai araxmaani wa awliyaa shayaan lishaykh islaam ibnu taymiya raximah llah qaala wacanhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala waxaa kaloo abi hurayre laga wariyey inuu yihi idaa axaba allahu ilaahay marka uu jeclaado tacaala wuu sarreeyaayo alcabda addoonka naadaa jibriila jibriil buu u dhawaaqaa jibriil ayuu ilaahay u dhawaaqaa oo afdalu lmalaa'ika marka halkaa waxaa laga qaadanayaa ilaahay jala wacalaa inuu hadlo ihbaatu lkalaami lilaahi jala wacalaa iyo kalaamka ilaahay inuu yahay bixarfin wa sawtin yani xaraf iyo sawt buu ayuu ayuu leeyahy waa sawt la maqlo oo ciddii ilaahay uu doono uu maqashiiyo hadalka ilaahay cod buu leeyahy xuruufna waxa weeye uu ka kooban yahay waxaa u daliila naadaa naadaa jibriila naadaana waa min almunaadaati munaadaadkuna waa maxay waa sawt rafiic codka dheer baa la idhaha munaadaadka ma fahanta munaajaadkana waxaa la idhaahdaa sawt lkhafiy codka gaaban baa la idhaha ama hoose labadubana waa laba cod weey marka ahlu sunnuhu markay sifatlkalaam sugayaan ee ay leeyihiin in allaha yatakalamu bikalaamin xaqiiqiyin mata shaa ida shaa kayfa shaa liman shaa bixarfin wa sawtin laa yumahilu aswaati lmakhluuqiin yani sawtkii adilo badan baa u daliil oo aayaadka faraha badan ee ilaa sagaalka gaadhaya qur-aanka ku sugan ee nidaaga ama munaadaadka sheegaya ayaa u daliila iyo munaajaadka ina nida sawt rafiicu wadidahu fahuwa najaa-u kilaahumaa sawtaan waxbaa ka horreeyey oo ana nad ana nida bay ahayd anna annadu way kor dhigantah ana nada ana nida sawt rafiicu wadidahu fahuwa najaa-u kilaahumaa sawtaani yani waxaa ka horeysa alcalaamatu bnu lqayim uu ku sheegaya nuuniyada dadku inay ku ijmaaceen anidaa inuu yahay asawt rafiic codka dheer annidaa annajana uu yahay markaa asawt alkhafiy oo didkiisa uu yahay labadubana ay laba sawt yihiin labadubana way soo arooreen naadaa jibriila jibriil buu u dhawaaqaa ilaahay jala wacala waxaanay markaa taasi radin ku tahay qolyaha ahlulkalaamka ka midka ah ee kalaamka nafsaaniga ah sheega ama qaba ee yidhaahda ilaahay jala wacalaa hadalkiisu xaraf iyo sawt midnaba ma leh waa kalaam nafsaani ahoo naftiisa ku qumay lagama maqli karo xaraf ma leh sawt ma leh waa kulaabiyad iyo ashcariyad iyo madhabkooda meelahan oo kale markay soo maraan ay sharaxayaanna dhib badan baa kala kulmayso oo inay markaa meelaha kasoo warwareegaan bay isku dayaya waana madhab baail ah kalaamka nafsaaniga madhabkaa sugaya wax daliilana ma leh waana madhabka sheekh islaam raximah llahu uu ku radiyey kitaabkiisa la idhaha tisciiniya atisciiniya waa sagaashan weji sagaashankaa weji badidooda wuxuu ku radiyayaa nimanka ashcariyada ah iyo dee kulaabiyada iyo wixii madhabkaa qaba kalaamka nafsaanigaa sheegay oo ibn اlqayim waa kanuuniyada ku odhanaya tiscuuna wajhan buyinat buطlaanuhu acni kalaama nafsi di lbuطlaani idaa axaba allahu tacaala alcabda ilaahay markuu addoonka jeclaada naadaa jibriila jibriil buu u dhawaaqa in allaha tacaala yaquulu waxaan u odhanayaa ina allaha tacaala ilaahay isagaa sareeya yuxibu wuxuu jecel yahay fulanan hebel qofka la idhaahda eh faaxibahu jeclow ama faaxbibhu jeclow faaxibahu buu aniga ii qoray ma garat idinkana faaxbibhu yuu qoraya waa markaa saasaa fiican oo bilfaki luqatu ahli اlxijaaz ee faaxbibhu jeclow fayuxibuhu jibriilu jibriilna wuu jeclaanayaa fayunaadii wuxuu isaguna markaa u dhawaaqayaa fii ahli الsamaa'i malaa'igta samada joogta waxaan u odhanayaa in allaha tacaala ilaahay wuu sareeyaayo yuxibu fulanan hebel buu jecel yahaye fa axibuuhu idina jeclaada fa yuxibuhu ahlu samaa'i malaa'igta samada joogtaana way jeclaanaya uma dabadeetana yuudacu lahu waxaa loo dhiga loo soo dhigayaa alqabuulu aqbalis baa loo dhigayaa fi lardi dhulka qabuul iyo aqbalis ayaa dhulka loo dhigaya macni waxaa laga yeelayaa mid dadku ay raalli ka yihiin dadku mid ay raalli ka yihiin ayaa laga yeelayaa weyi qaala mutafaqu calayhi wa fii riwaayati muslimi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalama riwaayadda muslimna waxaa ku jirtay rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ina allaha tacaala idaa axaba cabda dacaa jibriila jibriil buu u yeedhaa wa qaala wuxuu yidhaahdaa inii anigu uxibu waan jecelahay fulanan hebele faaxibahu jeclow ama faaxbibhu fayuxibuhu jibriilu jibriil baa jeclaanaya uma yunaadii fi samaa ay fii ahli اsamaa malaa'igta samada jooguu deetana iyo isaguna u dhawaaqay ka dhex dhawaaqaya fayaquulu wuxuu odhanayaa ina allaha yuxibu fulanan faaxibuuh ilaahay hebel buu jecel yahay ee idina jeclaada fayuxibuhu ahlu samaa uma dabadeetana yuudacu lahu lqabuulu fi lard dhulka ayaa qabuul waxa weeyaan loo soo dhigaya waidaa abqada marka uu ilaahay naco cabdan addoon dacaa jibriila jibriil buu dhawaaqayaa fayaquulu wuxuu odhanayaa inii anigu ubqidu fulanan hebel waa nacebahaye fa abqidhu nac adiguna oo u cadhood wayubqiduhu jibriilu jibriilla waa u cadhoonaya uma yunaadii fii ahli samaa'i ahlu samaha ayuu uga waxa weeye ka dhex dhawaaqaya ina allaha yubqidu fulanan ilaahay hebel wuu nacay wuu cadhaysan yahaye fa abqiduuh idina naca uma tuudacu lahu lbaqdaau dabadeetana cadha iyo nicbaansho ayaa loo dhigayaa fi lardi dhulka xadiidkani riwaayadan dambena muslimka ayay u sugan tahay waay marka xadiidkani ikhwaani waxa uu inoo tilmaamayaa addoon addoomihiisa ka mid ah haddii rabbi jeclaado jala wacalaa fadliga iyo wanaagay leedahay iyo in malaa'igta samada joogtoo dhammina ay jeclaanayso haddana qabuul dhulka loo soo dhigaayo oo qabuulkaasina waxa weeye macnii dadkii wanaagsanaa ee ahlulkhayrka ahaa ayaa jeclaanaya oo ka raalli noqonaya wey yah wuxuu noqonayaa mid markaa markuu joogo la jooggiisa iyo imaatinkiisa lagu raaxaysto oo laga faa'iido marka uu maqan yahayna sheeg sheegiisa la macaansado in markaa la sheeg sheego oo markaa wax wanaagsan lagu sheego la macaansado waana arrinta ilaahay jala wacalaa uu siiyey dad badan oo ummaddan ka mid ahaa oo wanaagsanaa saalixiin ahaa markii ay noolaayeen ay joogeenna dadku waxa weeye way weheshan jireen oo hadalkooda iyo kaagdhowaantoodaba way jeclaysan jireen markii ay dhinteenna wanaagunbaa lagu hadalhayaa iyo khayr soo qaadistoodana mar walba waa la jeclaysanaya waa lagu diirsanaya sida saxaabadii rasuulka iyo a'imadii islaamka iyo raggii rag ahaa dadkii wanaagsanaa saalixiinta qofka ilaahay nacaana waa sidaa didkeeda oo samadana waa laga nacayaa dhulkana necbaansho iyo cadha ilaahay jala wacalaa u dhigaya dadka wanaagsan qulubtooda necbaansho loo gelinaya iyo nicis dadka markaa necbaanshahooda iyo jacaylkooda uu macnihii loo jeedaana waa dadka wanaagsan ahlulkhayrka ah ayaa waxaynu naqaanaa kuwa ahlu sharka ahi qofka ahlulkhayrka ah ee wanaagsan dee maba jecla way u cadhaysan yihinba waayo shaydaan baa wata moogta وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بعث وxuu diray rasuulku رaجuلا nin buu diray calىa sarية guuto ama gaadmo ayuu waxa weeyaan markaa u diray oo uu uga mas-uul dhigay sariyadu waa alqaطcaةu min aljeiش qeyb ciidanka ka mida weeye oo rasuulku عalayhi الصalaaةu wasalaam aan u heli marka rasuulku ciidamo aan u helin uu diraa inta badan sariyo lagu magacaabi jiray marka uu waxa weeye raacana khaswo waa la odhan jiray inkastoo qaar aanu raacinba khasawaad ay ahaayeen calaa kullin sariye iyo gaadma ayuu diray dabadeetana nin buu uga madax dhigay ninkaa madaxda u ahi dee dabcan waanu tukinayaa salaadaha isagaa tukinaya u imaam noqonaya wa kaana wuxuu ahaa ninkaasi yaqra-u mid u akhriyay liasxaabihi asxaabtiisiiyo ciidankii la socday buu ugu akhriyayay qur-aanka fii salaatihim salaadooda ayuu ugu akhriyi jiray yacani markuu tukinaayo salaadda ayuu qur-aanka akhriyi jiray oo qur-aankii uu ku tukinaayey fayakhtimu wuxuu ku khatmin jiray un ragcad walba qur-aanka biqul huwa allahu axad suuraddaa la idhaha qul huwa allahu axad buu ku khatimi jiray markaa ku khatimi jiraydaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa faatixada marka laga yimaado inuu ragcadaha suuradaha kale faatixada la raaciyo suurad kale faatixada raacin jiray markuu suurad kale faatixada raaciyo ayuu qul huwallahana raacinaya oo ku khatimaya soo ma aragtid haddana ragcadda labaadna sidaas si leeg haddana salaada ka dam ku xigtana sidaas si leeg saasunbuu wadi jiray halkaa ahlulcilmigu waxay ka qaateen cumdaana xadiidka waynu ku soo maraye laba ragcad keliya qofku inuu laba suuradood wada akri karo waa dhibaata kuma jirto laba ragcadoodna hal suurada waa loo qeybin karaa hal ragcadana laba suuradood waa lagu wada akri karaa falamaa rajacuu markii ay soo noqdeen dakaruu daalika arrinkaasay u sheegeen lirasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wa qaala dabadeeta rasuulku wuxuu ihi saluuhu weydiiyey liayi shayin yasnacu daalik sababta iyo arrinka uu sidaa u samaynayey sa'aluuhu way weydiiyeenoo faqaala wuxuu ihi liannaha maxaa yeelay suuraddani sifatu raxmaani allaha raxmaankaa sifadiisa weey ilaahay bay u gaar tahay oy sifaynaysaa tilmaamaysaa faana anigu uxibu waan jecelahay an aqra'a biha inaan akriyo qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama akhbiruuhu uga warrama ana allaha tacaala yuxibuhu ilaahay inuu jecel yahay muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidku wuxuu daliil u yahay ikhwaani masaa'ilka salaada ku saabsan marka laga yimaado suuraddan suurat likhlaas fadligay leedahay waana suurad fadaa'il badan leh ilaa xufaadu ay tilmaameen inay tahay suuratulikhlaas fadaaisha ugu badani suuradda ay ku asaxday suuraddanna waa sifatu raxmaan weeyi saxaabigaas sidaa u sheegay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam kuma inkirin bale wuu u qiray waanu ku ammaanay iyo ilaahay inuu maaragtay sifatu lmaxaba leeyahay oo cidduu doono uu jeclaado marka ilaahay sifo wuu leeyahay hadii lagu dhaha sifaad sifaad sifaadaad haysaa ma daliil inuu ilaahay sifo leeyahay maxaa kuugu daliila dee xadiidkana ka mid a adilada u daliilka wadaadkii ibnu xasmi la odhan jiray ilaahay ha cafiye aqwaasha shaadka ah ee uu la yimi waxaa ka mid ahaa ilaahay sifaba male buui wax sifo la idhaaba ma jira buuri xadiidkan markii la yidhina ama uu soo qaatayna wuxu uhi xadiidkanina waaba daciif buuri waa daciifba oo ninkaasaa ku jira buu iha markaa waa daciif laakiin ta noocaasi waa baatil weeye xadiidkuna daciif maaha waa saxiix xaafid ibnu xajar baana aada u radiyey fatxulbaariga tadciifkaa uu la yimi oo halkaasaad ka midicsan insha allah qolyaha markaa sifaadka ilaahay diidani sidaa shaacirada oo kale sifatulmaxaba ma sugayaan waxay odhanayaan markay soo maraan waxaa loo jeedaa iraadatulixsaan iyo waxyaaba caynkaas oo kale ah yani wanaag buu la doonayaa ama abaalmarin buu la doonayaa iyobay odhanayaan ta noocaasi laakiin sax maaha waa taxriif waa khilaafu daahiri nas sida naska ka muuqato way khilaafsan tahay awalan haaniyanna waa khilaafu ijmaaci salaf oo aayaadka iyo axaadiidta nusuusta sifaadka salafka wax taxriifin jiray ama sida iyagu sheeganayaan ta'wiiliyo ma jiro sidaasuunbay maaragtay u qaateen sidaa in loo qaatun baana waajib inagu ah waata saddexaade wax daliilana uma hayaan taxriifkooda noocaas muqadimaad iyo waxyaabo caqliyaad ay ku magacaabeen oo xaqiiq ahaan jahliyaad ah oo ay isku hagaajiyeen uun baa ku kalifaya laakiin wax daliilaho ay u hayaan ma jirto qaala baabu taxdiiri min idaa'i الصaalixiina wالdacafati wاlmasaakiini wuxuu baabu yahay in laga digo ataxdiir digista laysaga digayo min idaa'i الصaalixiin dadka saalixiinta ah in la dhibo iyo wاdacafati dadka dadka taagta daran waa jamcu daciif iyo wlmasaakiini dadka saboolka ah marka asaalixiin ama waa macno caamaa loo jeedaa asaalixiin ay lmuslimiin dadka muslimiinta ah ama macnaha khaaska ah ee asaalix uu leeyahay baa loo jeedaa oo asaalix waxaa la idhaahdaa man qaama bixaqi illaahi wa xaqi cibaadi qofka xaqa ilaahi iyo xaqa addoomahaba ka soo baxay baa saalix la idhaha labadubana isma diidayaan labadaba waa lagu xambaari karaa dadka muslimiinta ah guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa saalixiinta ah ee sii fadliga badan dee cidnaba in la dhigaa ma banaana dacafada iyo masaakiintana maya lama dhibayo waxaana loo jeedaa dadka had iyo jeer ilaahay mooye cid kaloo difaacda oo hor joogsata oo markaa u hadasho oo u doodo oo xaqoodii usoo rida aan lahayn kuwaasaa loo jeeda qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi waladiina kuwa yu'duuna almu'miniina dhibaayo mu'miniinta ragga mu'miniinta ah iyo walmu'minaati dumarka mu'minaadka ah bigayri maktasabuu waxay kasbadeen waxaan ahayn ku dhibaya yani qalad ay kasbadeen iyo khata ay galeen la-aantii kuwa dhibaya waqad ixtamaluu waxa ay xambaarteen buhtaanan oo tunka ay u ruteen buhtaanan been abuur iyo wa ihman dembi mubiinan cad marka dadka mu'miniinta in lagu dhibo waxaanu qofku kasban ayaa aayadda rabbi jala wacalaa uu ku sheegay wuxuu kasbaday waxaa ka mida dee xuduuddii iyo wixii la midka ah qof buu ogaan u dilay kaloo muslima dee waa loo dilayaa waayo isagaa kasbaday xad baa laga jarayaa isagaa kasbaday waa la tacsiirayaa wax lagu tacsiira ayuu la yimaada isagaa kasbaday waa wixii aanu kasban weyn marka adiyat lmu'miniin adiyadda iyo dhibaat dhibista dadka mu'miniinta waa arrin khatara halisa weyn waqaala tacaala faama alyatiima falaa taqhar waama asaa'ila falaa tanhar horaynu usoo marray aayaddan ilaahay uu tilmaamayo ad agoonkii ha xoogi oo wixiisa ha ka markaa waxa weeye xoogi wa ama asaa'ila falaa tanhar qofka wax ku weydiistana ha hiifin oo ha canaanan hadal xun ha ku odhan hadaad waxu haysana si haddii kalena hadal wanaagsan kula hadal qaala wa ama alaxaadiidu fakaiiratun way badan tahay minhaa waxaa ka mid ah xadiidta baabkan quseeya xadiiثu abi hurayrata radia allahu canhu fi lbaabi qabla hada man caadaa lii waliya faqad aadantuhu bilxarbi xadiidka abi hureyre xadiid lwaliy la ydhaa caanka ah xadiid lqudsiga ah xadiidkaasi horta baabkana wuu soo gelayaa waay waayo awliyada ilaahay saalixiintaasay ka mid yihiin aan la dhibi karin ciddii dhibtaana waciidka iyo goodigaa loo sheegay wa minhaa waxaa kaloo ka mida xadiidu sacd bni abi qaas radia allahu canhu asaabiq fii baabi mulaatafati اlyatiimi iyo xadiidka sacd ibnu abi waqaas ee baabka baabu mulaatafati اlyatiimi inoogu soo hormaray iyo wa qowluhu salى اllahu عalayhi wasalam hadalkii rasuulku uhi ya abaa bakrin abu bakarow lain kunta aqdabtahum haddii aada ka cadhaysiisay ragga saxaabada ah salmaan iyo suhayb iyo bilaal iyo ragga laqad aqdabta rabbaka rabbigaa baad ka cadhaysiisay marka ee xadiidkaa waa inagii soo maray waaya markii sidaa rasuulku ku yihi calayhi الsalaatu wasalaamna waa kii ku noqday waa kuwii ku yihi markaa maya ilaahayna waxa weeye ha kuu dembi dhaafo marka waxaa ku sugan halkan dadka muslimiinta ah xurmadooda sida loo weyneeyey ee loo ilaaliyey ee ahluliimaanka ah halkay doonaan baa ka soo jeedaani dadka kale mu'miniinta ana xurmadoodu waa sidaasoo waa in la ilaaliyo oo aan meel lagaga dhicin weyn qaala wa can jundub bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yihi man salla qofka tukada salaata subxi salaada subax fa huwa isagu fii dimat illaahi ilaahay magantiisuu ku jiraa dimat llahi waa ilaahay ammaankiisa iyo damaankiisa lagu fasiray ilaahay baa ilaalinaya oo dhowray ka ah falaa yaطlubanakum اllah ilaahay haddaba yaanu idinka dalban ka idinka dalbin oonu idinku qabanin min dimatihi dimadiisa iyo magantiisa xaggeeda bishayin waxba shaynaba yaanu idinku qabsanin oo waxa weeye aanu idinka dalbin markaa min dimatihi waxay noqonaysaa in min ajli khiyaanati dimati ilaahay jala wacala ayaanu idinka dalbin khiyaamo ah khiyaamayseen dimadiisa ama ku xadgudubteen daraaddeed wuxuun yaanu idinka dalbin yacanii shay ka mida oo ku xadgudubteen dimadiisa shay ah inaad dimadiisii iyo magantiisa ciddii ku jirta aa ku xadgudubteen yaanu ilaahay jala wacalaa idinka dalbo fainahu maxaa yeele man yatlubhu qofka uu ka dalbo min dimatihi yacanii inuu dimadiisa khiyaameeyey oo uu meel kaga dhacay bishayin wuxuun qofka uu kaga dalbo yudrikuhu gaadhi uma dabadeetana yakubuhu wuxuu ugu tuuri calaa wejihi wejigiisa ayuu ugu tuuri fii naari jahannama naarta jahannama rawahu muslim horena waynu usoo marray qofku hadduu salaada subax tukada iska daa baa lagu yidhi oo haddii isagu aanu dee la iman xumaan iyo dhibaato oanu isagu markaa dee xadgudbin dadkii aanu soo weerarin oo wax cirdigiisa ama dhiiggiisa bannaynaya aanu la imow baabu ijraa'i axkaami nnaasi cala aldaahiri wuxuu baabu yahay dadka axkaamtooda in lagu socodsiiyo cala aldaahiri sida muuqata in lagu socodsiiyo wa saraa'iruhum waa mubtade e wa saraa'iruhum sirahooduna ila allahi tacaala ay mawkuulatun waxaa loo tala saaranaya ama mufawadatun mufawadatun waxaa loo tiirinaya ila allahi tacaala marka saraa'irudaasi waa mubtade khabarkiina uu xadfan yahay ila llaahina khabarkaa xadfan bay ku tacalluqaysa wa saraa'iruhum sirahooduna ila llahi ay mawkuulatun ila allahi tacaala ilaahay baa loo tala saaranaya markaa sideedaba waxa qalbiga ku jira ilaahay unbaa ogaan kara jala wacala inagu ma ogaan karo waxa qalbiga ku jira ilaahay unbaa og inahu caliimun bidaati الsuduur wallahu caliimun bidaati الsuduur sidaa awgeed baa axkaamta dadka waxaa lagu xidhay wixii ka muuqda qofkii waxa weeye gaalnimo ka muuqato dee saasaa gaalnimadaasaa lagula mucaamalaya kii islaamnimo ka muuqatana islaamnimadaasaa lagula mucaamalaya kii khayr ka muuqdo khayrkaasaa lagula mucaamalaya kii shar ka muuqdana sharka soo ma aragtid waa wixii ka muuqdo un waaye sa ahaatee wixii qalbiga ku jira ilaahay baa dee loo tala saaranaya ilaahay baa og qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yidhi fain taabuu markuu gaaladii ka soo warramayo in lala jihaadayo oo dariiqyadooda la jarayo oo la laynayo fain taabuu hadday toobad keenaan oo kufriga ay ka toobad keenaan oo ashahaataan wa aqaamuu salaata salaadana ay ogaan wa aatawu zakaata zakadana ay bixiyaan wakhalluu sabiilahum waddadooda u banneeya dagaalka iyo axdartana ka joojiya weeye waay marka macni mar haddii ay arrimaha la yimaadeen waa dad ee muslimiina markaa iska nabadgeliyo weeye wax khilaafsan haddaanay la iman وعن بن عمر رضي الله عنهما أن رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال أمirت وxa lay faray an uqاتل الناaس dadka inaan la dagaalamo xatىa يشhهadوا an laa إلaha إلا الlah ilaa ay ka qirayaan mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane وأنa محaمda رasuul الlah iyo نeبi محamed rasuulki ilaahay nuy ويuqiimu الصaلاaةa oo salaada ay ka oogayaanoo ويu'tu الزakاaةa زakada ay ka bixinayaan idaa facaluu daalika arrinkaa marka ay sameeyaan casamuu minii way iga ilaaliyeen dimaa'ahum dhiigoodii way iga ilaaliyeen wa amwaalahum xoolahoodiina way iga ilaaliyeen ilaa bixaqi lislaami xaqii islaamnimada mooyaane macnuhu wuxuu yahay ilaa bixaqi lislaami ha yeeshee xaqii islaamku dee waa ku waajibo wuu saarany xaqa islaamkuna waa ficlu lwaajibaat wa tarku lmuxaramaat wixii ilaahay ku waajibiyey inay la yimaadaan wixii muxaramana ay iska ilaaliyaan wa xisaabuhum xisaabtooduna cala اllahi tacala ilahay korkiisa heeto ilahay baa xisaabinaya muttafaqu calayh oo mar haddii ay islaamnimo inoo muujistaan oy salaada tukadaan oy zakada bixiyaan oo wanaaga inoo muujistaan dee inagu sidaasaynu kula dhaqmaynaa taasaynu kula mucaamiloonaynaa dagaalkana waa ka joojinaynaa dhiiggooda iyo maalkooduna waa inaga xaaraan wixii laakiin u qarsoon inay dhab ka tahay iyo inaanay ka ahayn iyo kay munaafiqnimo ka tahay iyo ka wax kale qarsanaya ee la imanaya ilaahay baa jalla wacalaa xisaabinayo dee markaa og weeye oon waxba laga qarin karin xadiidkan horena waynu usoo marray waa xadiid cadiima waxaanu inoo tilmaamayaa dadkii in lala dagaalamayo ilaa arrimaha ay la imanayaan xadiidkan markaa waxaa khasisaysa aayadda rabbi uu yihi jala wacalaa qaatilu اladiina laa yuؤminuuna biاllahi walaa bاlyowmi اlآakhiri walaa yuxarimuuna ma xarama allahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diin اlxaqi xataa yucطuu اljizyata can yadi wahum saakiruun oo aayaddaa waxaa ilaahay noogu sheegay jalla wacalaa ahlulkitaabka nimanka la idhaahdo haddii ay jizyada bixiyaan iyo gibirka in dagaalka laga joojinayo walow yaana islaaminba eh hadday jizyada oggolaadaan oo ay gacanta ka dhiibaan iyagoo dullaysan dagaalka waa laga joojinaya kufaarta kale ahlulcilmigu way isku khilaafaan lakiin iyaga dee aayaddaaba ku cad rasuulkuna waa ka qaaday calayhi الsalaatu wasalaam waayahay marka macne aayaddaasaa khasisayso dadkii waa lala dagaalamayaa ilaa ay islaamaan oo ay tawxiidkii la yimaadaan ama jizyadii waxa weeye ay bixiyaan laa ilaaha ila allahna macnaha saxda ah ay leedahay waa laa macbuuda xaqu ila اllah waa macluum cinda طalaba laa ilaaha ay laa macbuuda xaqu ila اllah mid la caabudaa xaq ma aha ilaahay mooyaane jala wacalaa ilaahay un bay cibaadadiisu xaq tahay cid kastoon ilaahay ahayn oo la caabudo cibaadadiisaasi waa baail wey marka ilaah waa ficaal oo bimacnaa mafcuula i maaluh maaluhuna waa macbuudkii wey laadaasi khabarkeediina wuu xadfan yahay oo xaqun baa la soo qadaraya waxa markaa baail ah oo aada baail u ah tafsiirka ahlulkalaamka iyo mutakalimiintu ay kelmaddan saaraan oo marnaba aan sheegahayn macnihii dhabtaha ee kelmaddani ay lahayd oo ah cibaadada jala wacalaa xaqa ah in ilaahay lagu koobo oo ilaahay oo keliya u leeyahay oo tusaale haddaan idinka siiyo sheekhan ibnu callaan la odhan jire daliilulfaalixiinka qoray riyaadsaalixiinka sharaxay markuu halkaa maraya wuxuu odhanayaa ay laa mustagniya bidaatihi camaa siwaahu wa muftaqirun ilayhi kulu maa cadaahu mawjuudun ila allah ma garat waa tafsiirkii mutakalimiinta yani macnuhu wuxuu noqonayaa ma jiro mid daat ahaantiisa uga kaaftoomay cid kastoo ka soo hadhay cid kastoo isaga aan ahayna ay u baahan yihiin ma jiro ilaahay mooyaane haye waa tawxiid rububiya kaasi dee soo maha waa xaq lakin waa tawxiid rububiya tawxiid rububiyana laa ilaaha ila allahu macnaheeda ma aha ma fahanta tawxiid rububiya kelmaddani sheegi mayse tawxiid luluhiya sheegaysa markaa tafsiirkaa qaldani waa ka dad badan ku riday khuraafada iyo shirkiyaadka faraha badan ee aragteen iyo inay xabaalaha ku wareegeystaan iyo dadka dhintay inay baryaan iyo dad ay awliye ku sheegayaan iyo waxa weeyaan markaa waxyaaba inay u qayshadaan iyo inay alistigaahatu bigayr illaahi ku dhacaan umuurta noocaas ee khatarta badan waa waxyaabaha ku kalifay wey qaala wuxuu uhi وعn abi cabdالlahi طاriq bni أshyami radيa الlahu عanهu qaala samictu rasuula الlahi slى الlahu عalayhi waslama yaquul waxaan maqlay buu ihi rasuulka ole صaxaabigu man qaala qofka idhaahda laa ilaaha ilا اllah ay laa macbuda xaqu ilا اllah wakafara ka gaalooba bima yucbadu min duuni اllahi ilaahay sokadii waxa la caabud xaruma maaluhu wa damuhu maalkiisa iyo dhiiggiisuba waa xaaraam xisaabuhu calى اllahi tacaala xisaabtiisuna ilaahay korkiisay ahaatay calى اllahi ilى اllahi tacaala rawaahu muslim ka ilaahay baa xisaabinaya ee labada xadiidba baabkan halkay ka quseeyaan waxa weeye wa xisaabuhum calى اllahi tacaala iyo wa xisaabuhu calى اllahi tacaala markaa qofku laa ilaaha ilا اllah inuu yidhaahdo oo keliya lagu dayn maayo wakafara bima yucbadu min duuni illaah ayaa la socota hadduu qofku laa ilaaha ila allah yidhaahdo laakiin uu ka gaaloobi waayo waxaa ilaahay sokedii la caabudo dhiiggiisa iyo maalkiisu xaaraan ma noqonayaan soo ma aragtid ilaa wakafara bima yucbadu min duuni illah qaala waan abi macbadin wacan abi macbad almiqdaadi bni اlaswadi radia allahu canhu qaala ay anahu qaal waxaa laga wariyay saxaabigaasi inuu yidhi markaas saxaabigan ee la odhan jiray almiqdaad almiqdaad ibn اlأswad buu sheekhu yidhi laakiin xaqiiq ahaan waxaa la odhan jiray oo magaciisa dhabti u ahaa almiqdaad ibn camr baa la odhan jiray ibnu thaclaba ibnu malik almiqdaad ibn camr baa la odhan jiray aswadkaa sheekhu hadda wuu u nisbeeyey ama wuu u aaneeyeyna waxa weeyaan aswad alaswad ibnu cabdiyaquuth azuhri weeye sababta markaa had iyo jeer sheekha iyo in badan saxaabigaa ninkaa loogu tiiriyaa aswadkaa loogu tiiriyaa waa ninkaasi markaa uu korsaday oo isaga ayuu la noolaayo uu korsaday oo tabani daraaddiid ayaa loogu tiirinayaa inuu dhalay ma aha qaala wuxuu uhi qultu waxaan ku uhi lirasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam ara-ayta bal ka waran in laqiitu haddii aan la kulmo rajulan ninkaasoo min alkufaari gaalada ka mid a oo faqtatalnaa aanu islayno oo fadaraba uu ku dhufto ixdaa yadaya labadayda gacmood midkood bisayfi seef uu ku dhufto oo faqatacaha uu ku jaro uma dabadeetana laada minii uu igaga gabado bishajaratin geed laada ee ictasama uu iskaga kay ilaaliyo ama istatara uu igaga dhunto macna igagaga badan wey igaga wareega ama xagga shaka maroo kale oo fa qaala dabadeeta uu idhaahdo aslamtu lilaahi ilaahay baan u hoggaansamo oo waan islaamay a aqtulhu miyaan dilaa yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay oo bacda an qaalaha kelmaddaa intuu yidhi dabadeed faqaala wuxuu rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam laa taqtulha dil qultu waxaan ku uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow qaطaca wuxuu jaray ixya ixdaa yadaya labadaydii gacmood midkood buu hadda jaray uma dabadeetana qaala daalika hadalkaasuu yihi bacda maa qaطacaha intuu jaray dabadeed ayuu hadalkaa yidhi faqaala wuxuu uhi laa taqtulhu ha dilin fain qataltahu haddaad disho fainahu isagu bimansilatika darajadaadii buu joogaa qabla an taqtulahu inta aanad dilin aada joogtay intaanad isaga qudha ka jirin halkaad joogtay buu joogaa isagu waay oo macnihi waxa weeye waa macsuumu dam oo qof dhiiggiisu macsuum yahay oo dhiiggiisa la dhowray oo aanu banaanayn in la daadiyaabaa dishay wa innaka adiguna bimansilatihi darajadiisii baad joogtaa qabla an yaquula uu joogay intaanu odhan kalimatahu alatii qaala kelmaddiisa uu yidhi ee awaan islaamay muttafaqun calayh halkuu joogayna waxay ahayd dee gaal buu ahaa markaa dhiiggiisaa xalaal ahaa intaanu kelmadan odhan ninkan markii hore gaalka markaa macnuu waad gaaloobaysaa maahe laakiin dhiiggaaga xalaal noqonayo wey qaala wuxu uhi wamacnaa annahu bimansilatika ay macsuumu dami dhiiggiisa ayaa ilaashan oo maxkuumun biislaamihi islaamnimadiisa ayaa la xukumay mar hadduu laa ilaaha ila allah yidhi oo islaamay marka sidaad adigu intaana dilin macsuumu dami u ahayd ayuu markuu kelmad daaqire uu ashahatay macsuumu dami u noqday soo ma aragtid bimansilatika saasay noqonaysa wa macnaa anaka bimansilatihina ay mubaaxu dami bilqisaasi liwarahatihi sidaad halkiisii u joogtaa waxa weeye dhiiggaagaa xalaal noqonaya oo wuxuu xalaal ku noqonayaa bilqisaasi in lagu qisaaso liwarahatihi warahadiisa ay kuu qisaasato laa annahu bimansilatihi fi lkufri macnuhu ma aha inaad gaaloobayso oo gaalnimadiisii oo kale aada dee dhex fadhiisanayso halkii aada gaaloobaysa maha macno wallahu aclam marka waa iska waadix baan filaya macnaha xadiidka qeybtiisan daba sheekuna waa kaa fasiray macnii xaasilku wuxuu yahay qofka noocaas ee xaalkaas oo kale ashahaata mar haddii uu ashahaatay waa laga joogsanaya lama dilayo haddii qof uu dilana waxa weeye dee qof maaragtay macsuuma qof dilay buu noqonaya oo in inuu dilaa aanay u bannaanayn wixii u qarsoon iyo sababta uu xaaladan u ashahaatay waxba adigu sii geli maysid laakiin mar haddii uu ashahaatay wax burinayana aanu la iman may waad ka joogsanaysa ma dilaysa qaala wacan usaamata bni zaydin radia allahu canhuma qaala bacahanaa rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu noo diray sala allahu alayhi wasalama ila alxuraqati nimanka la ydhaha xuraqa jilibka la idhaahdo oo min juhaynata qabiilada weyn ee juhayna ka tirsan wasabaxnaa waxaanu ku waberiisanay alqowma qoomkii calaa miyaahihim iyagoo markaa biyahooda ku dul sugan xoolahoodii waraabsanaya ayaanu ku beriisanay oanu weerar ku asqayn iyadoo iska mina subaxoo xoolahoodii ay iska waraabsanayaan ayaanu weerarnay dabadeeta dee waa la isdilay oy kala yaaceen walaaxiqtu waxa aan markaa ka daba tegay oo aan haleelay ana aniga iyo wa rajulu nin min alansaari ansaarta ka midi rajulan minhum nin gaaladaa ka mid ahaa falamaa khashaynaahum markii aanu usoo dhowaanay eanu kusoo waxa weeyaan dee kadinay ayaa qaala wuxuu uhi laa ilaaha ila allah wa ashhad fakafa canhu lansaariyu ansaariga waa ka joogsaday wadacantuhu anna waxa aan ku wareemay birumxi warankaygii xataa qataltuhu ilaa aan ku dilay falamaa qadimnaa markii aanu nimi ee rasuulka aanu u nimi calayhi الsalaatu wasalaam balaga dalika الnabiya salى اllahu alayh wasalam arrinkaasi rasuulka ayuu gaadhay faqaala lii wuxuu igu yihi yaa usaamatu usaamow aqataltahu ma waxaad dishay bacdamaa qaala laa ilaaha ila اllah laa ilaaha ila اllah intuu yidhi dabadeed baad dishay miyaa qultu waxaa hi yaa rasuula اllahi rasuulka ilaahay oo inamaa kaana wuxuu ahaayuun mutacawidan mid markaa magan gelayo isku ilaalinayuuha faqaala wuxuu yihi aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila اllah ma intuu laa ilaaha ila اllah yidhi dabadeed baad dishay famaa zaala kama zuulin yukariruhaa inuu ku celceliyo kelmaddaa rasuulku calaya aniga igu celceliyo xataa tamanaytu ilaa aan tamaniye anii anigu lam akun inaanan noqonin aslamtu mid islaamay qabla dalika alyowm maalintaa ka hor itafaqun calayh qaala wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku soo arooray faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam aqaala ninkani ma wuxuu yihi laa ilaaha ila allahu buuhi waqataltahu waa dishay qultu waxaa hi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay inamaa qaalaha wuxuu kelmadan u yidhi uun khawfan baqa darteed min asilaaxi hubka uu ka baqanayo qaala wuxuu ihi afalaa shaqaqta maad jeexdin can qalbihi qalbigiisa xataa taclama ilaa aad ka ogaato aqaalaha ma wuxuu u yidhi caynka amlaa mise waa may ma baquu yidhi mise waa may famaa zaala kama zuulin yukariruhaa calaya inuu igu celceliyo xataa tamanaytu ilaa an tamaniya anii anigu laaslamtu yowmaidin maalintaa inaan islaamo gebigayguba oo islaamnimada maalintaa aan bilaabay waay marka afalaa shaqaqta can qalbihi waxay ahlulcilmigu idhaahdeen markay xadiidka sharaxayaan waa tacjiiz waa cajsigelin oo waxaa loo sheegayaa qalbigiisa waxa ku jira inaanu ogaan karin de yani maad qalbigiisa dilaacisid waxa weeye si aad dee aad si aad u eegto de taana kuma ogaadin marka macnuhu waxa uu yahay uun taasi suuragal kuma aha inaad qalbigiisii intaad sheexdo deetana wixii ku jira aada ogaataa suuragal kuma aha ilaahay un baa waxa qalbiyada ku jira rasuulkana calayhi salaatu wasalaam xadiid kale waa kii inoogu sheegaayey dadka dee qalbiyadooda inaan jeexa oo waxa ku jira aan eega markaa layma dirin waay marka macnuhu waxa weeye wuu ku canaananayaa aad buu ugu haystaa saxaabigan aad buu ugu haystaa shubhadan ku kaliftay inuu ninkan dilo waay oo usaame ninkan wuxuu dilay calaa sabiili ta'awul oo ninku dee markii hore horta gaal buu ahaa markii labaadna dagaal baa la yskaga hor yimi markii saddexaadna nin geesi oo itixaaman buu ahaayoo muslimiin buu laayey badan sida riwaayadda soo socota aynu ku arki doono rag badan buu laayey ma fahante dabeetana markii lasoo gaaday buu isa sii daayo waa lala dabagalay intaasoo dhan mu ashahaadana ma garanaysa mar alla markii uu arkay in la haleelay sidaa hubka loo dul hadhiyey markaasuu ku dhawaaqay markaa qaraa-intaa iyo waxyaabaha markuu isu geegeeyey ayuu usaame waxa weeyaan markaa kala soo baxay inuu kelmaddan seeftu inuu iskaga difaacayo ilaahay dartii aanay ka ahayn sa ahaatee eh taa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uguma cudur daarin oo ma odhan cudurdaarkaasaad lahayd ee iska caadiya maaragta uguma cudur daarin rasuulku calayhi salaatu wasalaam taa ah ugu celceliyey أقالها وقتلته أما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله كا حديث كان عبرة وقصة ضد مسلمين وكفر عضو أي كل عين أن لقرنا هين qofka iska laynaya intuu kurta ka guro ama uu qarxiyo ama uu gamta u joogsado iska odhanayo waxa weeye caynkanay ahaayeen iyo meelo gaaladu degtay joogeen ya iyo meelo gaaladu ka agdhowdahay bay waxa weeye ka dhowaayeen yani daliil adag baa ugu sugan muxuu leeyahay usaame waxaan tamaniyey inaan maalinkaa islaamo sababtu u leeyahay waxa weeye lianna islaamnimadu dee wax alle wixii ka horreeyey way way burburinaysaa meeshay ka saaraysa kamaniya wuxuu leeyahy de haddaan maalinkaa tusaale ahaan islaami lahaa qaladkaa iga dhacay iyo wixii kale qalada iga dhacayba dee waa layga dhaafi lahaa siduu ujeedaa waa sidaa oo jihaadku gelayay iyo wanaaggiisii iyo camalkiisii saalixa arrintan adag ayuu ka rajaxay mushkiladan la kulantay قال الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة وقبيل جهينة ذا كمده جهينة ذا سؤال قبيلة المعروفة وهي وقوله متعوذا أي معتصما بها سقوا إسكاقا إلى لنا أي من القتل دلك لا معتقدا لها سقوا أمسا مؤرا إنو السداو يري إنو السداو يري ندتكم موغان كران إلهي موغان كران مركا حكم كوحوها مرهد دولي كجوز قال وعن جود بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بعث بعثا بعث وحضر بعثا عيدا كم عيدا بودر عيدا كاسو من المسلمين مسلمين تكمد يودر إلى قوم دول من المشركين قال هذا كمد كبعث ومستر وفعل وبمعنى مفعول بعثا أي مبعوثا عيدا لو در ومسلمين تكمد يودر qoom mushrikiinta ka mida wa annahum iyagu iltaqow way kulmeenoo fa kaana wuxuu ahaa rajulu nin ninkaasoo min almushrikiina gaalada ka midi idaa shaaa markuu doono an yaqsida inuu abbaaro ilaa rajulinin ninkaasoo min almuslimiina muslimiinta ka mida qasada lahu wa u qastiyaayo faqatalahu u dilaayo nin gaalada ka mida nin dhiiran dhiiran dhiiran buu ahaa oo taatikada dagaalkana yaqaano oo itixaan ah marka hadduu u baahdo nin muslimiinta ka mida inuu inuu abbaaro uu markaa dilo markaba intuu abbaaruu kaw kaga siinaayay wa ana rajula nin ninkaasoo min almuslimiina muslimiinta ka mida ayaa qasada wuxuu u qastiyey khaflatahu degnaantiisa ayuu markaa u qastiyey oo xaal uu degan yahay buu markaa u gabaday ama uu dee maaragtay ayuu u qastiyey wakunaa waxaanu ahayn buu ihi saxaabigu nataxadau kuwa ku sheekaysta annahu ninkan u qastiya usaamatu bnu zaydin inuu ahaa falamaa rafaca calayhi sayfa seeftii markuu dul hadhiyey seeftii waxa weeye sidaa uu ugu taagay lafdigaa horena waran buu sheegayey markaa isma diidan oo hubun baa loo jeedaa waxaanay noqonaysaa taa hore usaamo qudhiisaa sheegayoo lahaa warankaygaan geliyey riwaayaddan in macnaha lagu wariyey kolkaa noqonaysa saafti iyo warankina hubkii dee markaa lagu dagaalamayay un bay ahaayeen falamaa rafaca calayhi sayfa markuu seeftii dul hadhiye uu kor uga markaa waxa weeye sidaa u dul u dul qabtay ayaa qaala ninkii wuxuu yihi laa ilaaha ila allah buuri qatalahu kolkaasuu dilay fajaaa albashiiru bushaareeyihii baa u yimi ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam albashiir ay almubashir bushaareeyii baa rasuulka u yimi fasa'alahu kolkaasuu weydiiyey dagaalka halkaa ka dhacay iyo maaragtay waxyaabihii la faa'iidiyey umuurtii wa akhbarahu uga warramay xataa akhbarahu ilaa uu uga warramay khabara rajuli warkii ninkii kayfa sanaca siduu sameeyey ninka hadda loo jeedaana waa usaama weeye ninkuu siduu sameeyey iyo ninkaa uu dilay iyo arrimaha ilaa uu u sheegay fadacaahu rasuulkaa usaamo u yeelay oo u yeedhay oo fasa'alahu weydiiyo faqaala wuxuu ku yidhi lima qataltahu maxaad u dishay faqaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay awjaca fi lmuslimiina muslimiintii buu xanuunjiyey waqatala fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel buu dilay wasamaa lahu nafaran koox buu magacaabay hebel iyo hebel iyo hebel iyo raggii rag ahaa buu gam ka siiyey wa inii aniguna xamaltu calayhi waan weeraray falamaa ra'a sayfa seefta markii uu arkay ayaa qaala wuxuu uhi laa ilaaha ila اllah qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu uhi salى اllahu عalayhi wasalam aqatalta miyaa dishay qaala wuxu uhi nacma qaala wuxuu uhi fakayfa tasnacu sidee baad ku samayn bi laa ilaaha ila اllahu kelmadda idaa jaءat ywma alqiyaama qiyaama markay timaado iyadoo kula doodaysa qaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay o istakfir lii ilaahay dembi dhaaf io weydiiyo i dembi dhaaf dalab qaala wuxu uhi wakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila اllah laa ilaaha ila اllahu sidee baad ku samayn idaa jaءat ywma alqiyaama maalinka qiyaamo marka ay timaado jacala waxa uu gudagalay laa yaziidu inaanu ka kordhin calaa an yaquula inuu idhaahdo kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila اllahu ida jaءat ywma alqiyaama rawahu muslim sideed laa ilaaha ila اllahu ku samayn markay timaado intaasunbu ugu celceliy marka sababta rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam oo ugu celcelinaya kelmaddani waa arrintan khatartay leedahay iyo inuu edbiyo oo saxaabigana aada iyo aada isu ilaaliyo oo hadda wixii ka dambaysaa inuu markaa qof islaamnimo ka muuqato yacni dhiiggiisa daadiyo arrintaa inuu aada iyo aada uga taxadiro insha allahu sidaynu arki doonana arrintaa usaame waxa weeye wuu ka faa'iiday cashirkeena habeen dambaynu insha allah sheegi doonaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online